ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaano badan oo hoos yimaada degmooyinka maxaasi iyo jalaalaksi oo ka tirsan gobolka hiiraan kuna dhow degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo qeyb ka ahaa saraakiisha howlgalkani hogaaminaysay ayaa v o eda uga waramay deegaanada ay la wareegeen iyo muhiimadda ay howlgalkan u leeyihiin walaalaala waa mahadsan tahay maanta deegaamo badanaa la wareegnay deegaamo oo laba degmo ka kala tirsan labadooduna beriaa yihiin qaarna degmada maxaad ka tirsan yihiin sida muqukuri qooxle mawro iri qarfo meesha la yidhaahdo kumare ceelqooxlo dhulkaas oo dhan baan la wareegnay dhanka kaleeto haddan waxaan kusugannahay tardo oo ka tirsan degmada jalaaqs
deegaanada hadda aada noo sheegtay guddoomiye ma dagaala ka dhacay oo ma dagaala kula wareegteen mase si nabad ah si nabad aan kula wareegno hadda dagaal hadduu ka dhacay intaa socodkood maba noo saamaxeen ayaga ayaan ku daba joognay meel kastaba waa ka xeraaraayeen meel haba yaraata uga daba tagna ma jirta waan ku raad joognay marka meel kastaba waa baxeenaa lagu haayay haddana waxaan joognaa xedka gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexo meesha ku kale guddoomiyaanaan joognaa tarda meel ka xageyso ceeldheere shan kilomitr utulan hadda jooga
degmada aadan yabaal oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan iyo goobta hadda aad joogtaan intay kilomitr isu jiraan wallahi walaal waxay shan iyo toban kilomitr isku jiraan shan iyo toban kilomitr hadda isku jiraan shan iyo toban kilomitr waa igu sii dhowaa aniga hadda tuulada mare shan toban kilo tarda iyo adiga shan toban kilomitr isku jiraan anaga waa ugu sii dhowaa hadda marka dhinaca gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan haddii howlgalka a ka samayseen dhinaca galgaduud maxaa warbixin naga siin kartaa iyo xadka hiiraan u dhexeeya howlgalku meel kastoo ka socdaa sidoo la socota taliyihii xooga furuntuu joogaa taliyihii ciidanka dhulka jenaraal biixi ayuusana furuntuu maxaasuu joogaa howlgalka ka wadaa taliyihii qaybta waa joogiyaa saraakiishoo dhan waa joogaan howlgalkuna howlgal iska socoto iska iska socona maana howlgal qorshaysan oo dhan kastaba lagu xisaabtama waa ujeedadiinu ma waxay tahay in gobolka hiiraan xuduudiisa aad soo xirtaan mise meelo kale inaad uga gudubtaan sida gobolada hiiraan iyo galgaduud qorshaha waa idinkugu jirtaa walaal maadaama ciidanka howlgala hadda ciidan soomaaliyeed uu yahay oo ciidan soomaaliyeed uu ka kooban yahay inkastoo hadda ciidanka la howlgalo la falsama ciidankii hirshabeello macawisleyda mase hiiraan uu yahay haddana meel kastay cadowgu joogaan waa ugu daba tegayno hadda meel ugu herayno hadda meel calaamaysan ma jirto darke hadda haddaan ka herino meelay hadda waa soo laabanano dhulkii dadkii iyo dhulkii dad dib u dhibaataynano hadda dad meel jooga hadda xad ku eg ma ahan oo meel ugu soo tagno marka sidaas awgeed meel kastay joogaan in uga daba tagno wa laba maalin ka hor wararka aan helayno in duqeyn ay ka dhacday qayb ka mid ah gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddii aad xog ka haysto maxaa nooga biiri kartaa guddoomiye walaal dadka howlgalaa hadda hormud u ah oo la howlgalaa hadda ciidamadan deegaanka waxa waayeen ciidankan darama waayeen oo hadda duqeynta ka qayb qaata duqeymo waa jiraan oo meelo badan ay ka dhaceen marka duqeymadana waa sii socdaan marka nabadiidka intay hadda dhulka joogaan ayagaa la duqeey uhaya muga hadda dad shacba lama duqeey uhaya
tuulooyinkii aad ii sheegtay inaad maanta la wareegteen wax dad ah ama dad deegaanahoo ku sugnaa ma jiraan mise dadku ay ka qaxeen dadku waana soo dhaweynaayeen haba yaraataa lama qaxayn dadku dadku anigayna nasugayn waana soo dhaweynaayeen dadku dad dhibaataysan waayen dadku dad muddo cabursanaay waayeen marka dadku warka hadday qaxayiraan hadda warkooda yeelimaan qofkay qasab ku wadan migo qof kale ka tegi maan dadna qasab ku wada ma karaano ayagaa naftooda u meella
sida dhowr jeeroo hore dhacday ciidamada dowladda marka ay deegaan qabsadaan muddo kadib oo ay kasoo laabtaan dadku waxay cabsi ka qabaan in taa ay dhacdo bal ka waran tan taa inay dhacdo ma laga yaabaa
walaal aada waa mahadsan tahay arrintaas waa dhici jirtay laakiin hadda masaafada marnay iyo tuulooyinka marnay waxaa kuu sheegaya xaddiga ku socono iyo xawaarada ku socono maanta keliya ahaan waxaa marnay boqol kilomitr iyo in ka badanaa marnay tuulooyin isku jiraa marnay oo degmooyin kala duwanaa tagnay oo xeeb kala fogaa marno marka intaasna waa ku raajoogno hadda meelaan ku aragno male waxaa qiyaasayda meeshaas hadda macna hadda looga laabo karay cabsi looga laabo karay inayna jirin waa keeni kartaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo u waramayay wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane